markii roob alle laga baryayo subxaana watacaala roob badan kaliya lagama barye waxaa ku dhex jira roob oo khayr lahoo nafci lahoo dhib aan dhibkana in rabbi laga magan galo wey hadduu intuu yimaado guryaha dumiyo carradoo dhan xaaqo waa lagu rafaada wayundabu liahli lkhisbi dadka barwaaqada ku jira waxaa loo suneeya an yadcuu inay u duceeyaan liahli ljadab jadbi abaarta kuwa ku jira khalfa salawaati salaadaha gadaalkooda oo abaar haddii ay ka dhacdo dhul muslimiin abaar ay ka dhacdo qunuud in lala yimaado rabbiga subxaana watacaala la baryo inuu roob meeshaas wayundabu waxaa la sunneeya an yakshifa inuu faydo bacda badanihi jirkiisa qaarkiis liyusiibahu si uu gaaro walu madarin roobka ugu horeeyo yaqacu fi sana sanadaas oo dhaca roobka ugu horeeya sanadkan soo daahaya inuu u baneeyo nebiga sal alla alay slam markuu ku daaya wuxuu yidhi inahu xadiidu cahdin birabbi rabbigiis buu ku cusub yahay ma soo marin dhul iyo wax ma soo marin marka roobkaasi si uu jirkiisa u gaaro oo u baneeyo wayusabixu waa tasbiixsadaa liracdi walbarqi unkadkii ama gugacii iyo hilaaciiba labadooda waa tasbiixsana waidaa kahura almadaru roobku hadduu bato wakhashiya dararahu dhibkiisa uu ka cabsado dacaa waa baryaa birafcihi koryeelkiisii bimaa waradat bihi sunnatu sunnadu waxay kusoo aroortay maxay ahayd allaahuma xawaalaynaa walaa calayna allaahuma cala aldiraabi waalaakaami wabuduuni alawdiya ducadaasuu ku ducaysana meelihii wax ka dhalin lahaa allo ku dii annaga korkayga ka qaad gaararkayga gee saasuu alla ku baryahay subxaana wa tacaala waa markii dhibkiisa laga cabsado oo faraha uu ka bato ducadaasa ayadana rabbigay subxaana wa tacaala lagu baryay oo haddee xadiidkii waxay ku jirtay saxiix bukhaari oo kale waa ku jirtay ducadaas allahuma xawaalayna walaa calayna waa ay ku jirtay marka abaar haddii ay timaado wixii kaloo dadku aysan sameeyaan oo iska caadaystaan inta la iska dhaafo wixii nebiga lagu arkay sala allahu caleyh wasalam in la yeelo saasaa ugu fiican oo qabuulkuna wuu ku imaan karaa wallahu subxaanahu watacaala aclam
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد كتاب الجنائز jamcu janaaza weeye marka meydkana waa loo isticmaalaa sariirta markuu saaran yahay nacshiga markuu saaran yahayna waa loo isticmaala marka janaazadaas markii qofku dhinto wixii lagu samayn lahaa ayaa kitaabkaasi ku saabsan wuxuu muqadimada hore hormarinahayaa qofku markuu dhimashada u dhow yahay waxa laga rabo yundabu likulli axadin axad kasta waxaa loo sunneeyaa an yuktira inuu badiyo dikra almowti dhimashada xuskeeda inuu badiyo qof kasta si aan amalkiisa u dheeraan oo uusan aakhirada u ilaawin xadiidkiina hadda waa kuu ku jira akharu dikri haadimi ladaat waalmariidu aakadu kan jiranna waa sii adag yaho asagoo hadda wuxuu ku dhow yahayba dhimashadii oo xanuunkan inuu u dhinto ayaa isaga suuragal noqon karta wayastacida lahu waa isku diyaariyaa bitowbati lahu lilmowti bitowbati towbad oo mar walba waxaa la rabaa dembigii hore uu galay inuu ka toobad keeno dhimasho isku diyaariyo isagoo diyaara dhimashadu u timaado berdu waa imaanaysaa haddee sharciga in badan waa ka farahaya in khayraadka loo degdego iyo towbadaba farahaya iyo qof kastaaba inuu fiiriyo wuxuu hormarsaday yaa ayuha aladiina aamanuu ittaqu llaha waltandur nafsun maa qadamat liqad wayacuudu waa booqda almariida mariidkii qof hadduu jiran yahay qofkaasna waa soo booqda waxa weye xaqu lmuslim cala lmuslim min xuquuqi lmuslim cala lmuslim bay ka mid tahay walow min ramadin daafba ha noqoto madaaf baa mise waa bakooro xanuun oo indhaha dadka ka galaw hadday il xanuunto kolay ku tahay inuu soo booqdo wayacumu bihaa waa ku camimaa bihaa bilciyaadati alcaduwa kii cadowgahaa iyo wasadiiqa saaxiibkii labadoodaba waa ku camima maxaa yeele ciyaadadana waxa weye xaqu lmuslim cala lmuslimi nin saaxiibka iyo nin qaraaba khaas maahane muslim kastaba muslimka kale xaqu ku leeyahay markaas waxaana imaan karta cadaawadii jirtay inay isku bedesho maxaba inay isku bedeshona waa imaan karta fain kaana hadduu yahay mariidkaasi dimiyan hadduu yahay dimigu waxa weye gaalka muslimiinta kula jira heshiiska ama kuwa muslimiinta ku hoos nool oo wax laga dhaqaado ha noqdo ama ee qolo cahdi kula jirto heshiis guud la wada qabo dimi hadduu yahay oo gaal muslimiinta la nool oo la dhaqan uu yahay fain iqtarana bihi qaraabatun qaraaba hadday la xiriirto dimigaas qaraaba hadday la xiriirto ow jawaarun ama daris nudibat ciyaadatu booqashadiisa waa la sunnay daris buu leeyahay marka darisnimadaasaa loo booqana qaraabuu leeyahay qaraabanimadaa loo booqana wailaa ubiixat haddii kale waa iska bannaantu haddaa rabtidna waa iska booqan karta haddaa rabtidna waa iska dhaafi karta asagu muslim maahanoo qaraabo iyo darisii meel kale xaq inuu kugu yeesho maahane xaq guud oo muslimiintu isku leeyihiin isagu kuguma lah marka ciyaadadii marka qofka lasoo booqanahayo booqashadaas aadaabteediiba iyadana la taabana wayukrahu itaalatu lqucuudi fadhiga inuu dheeraysiiyo ayaa la kahdaa cindahu agtiisa maantao dhan inuu isku ag fadhiyo waxyaalo uu samayn lahaa oo qofkan hortiisana uusan samayn karin ayaa suuragala inay jiraan oo marka uu ku dhiban yaho ku rafaadsan yahay marka waa booqana ma dheerayna xoogaa buu fadhiisana watundabu waxaana la sunneeyaa qibban waqti waqti inay tahay qibbigan mar hore waxay isticmaali jireen xoolaha marka ay waraabinahayaan irfaah iyo qibbi maalin walba haddii la waraabiyana irfaah baa la ohan jiray haddii kala loo dhaafana yoom bacda yoom ama bacda yoomiin haddii la waraabiyana waxaa la ohan jiray qibbi marka booqashadaas waxay noqonaysaa maalmo dhaaf maalin dhaaf iyo wax noocaas oo kale ay noqonaysaa ama maalmo dhaafe joogto laga dhigma waa ka nooga ilaa liaqaaribihi aqaaribtiisiiy wanaxwihim dadka la mid oo asdiqadiisii oo minman yacnasu dadku uu heshanahayo ow yatabaraku bihi uu barakaysanahayo hadduu u yimaado khayr uu ka rajayna dadkaas ayaga maalin walba inay booqdaan ka noogi mahayo nici mahayo laakiin qofkan kale waxaa suuragala maanta iyo berri iyo kusoo laalaabadkaas inuu kaarayso fa kullu waqtin waqti kasta falciyaadatu kullu waqtin weeye ama fayacuudu kulla waqtin maa lam yanhay hadduusan reebin asagu oo waqtigaas yaa laga imaan hadduusan haye ninka soo booqday qofka aanu u yimid ayuu fiirinahayaa maxaa marka la gudboonoo qofkii u sheegay fa in damica fii xayaatihi noloshiisa hadduu damcahayo dacaa lahu waa u ducaynahayaa wansarafa waa iska gadoomi qofkii waa u yimid waa jiran yahay haddii qofka aan xanuunkiisa aan xanuun khatara uusan ugu muuqan waa u ducaynaya inuu alla caafimaadiyo waana iska socon meesha fadhin mahaya caawa wailaa oo hadduusan damcinoo qofkii waxaa u muuqata qofkan inuu xanuunkiisu xanuun daran yahay raqabahu waa raqbo gelinhayaa fi towbati toobada iyo walwasiyati dardaaranka marka hadda dardaaranoo toobadkeenu saas meeshuu ka odhan lahaana xoogaa wuxuu u sarbeebahayaa qof walbana toobadkeen in laga rabo oo waqti dadku loo imaan doono inaan la aqoon wasiyadana muslimka in laga rabo afartii beriba wasiyadiisu inay qoran tahay saddexdii beriba inay qoran tahay arrimaha noocaas oo kale tusinaya isaga ee qof khuduuro ku jira uga dhigma wain ra'aahu hadduu u arko manzuulan bihi mid lagu soo dega sakaraad inuu yahay waxaa haya admacahu waa damacsiiyaa fii raxmat illaahi naxariista alleh wuxuu arkay waxaan inuu sakaraad uu saaran yahay marka niyadda ka xumayn mahaye naxariista alluu damca ka gelinaya rabbiga subxaana wa tacaala naxariistiisu waasic weeye qofka inta uu nool yahay oo caafimaadka qabo waxaa la rabaa khoofka iyo rajada inuu isku miisaamiye hadduu arko naftu inay macsida u iilan tahayna qoofka xaggiisa xalla xijinaya haddii uu arko naftiisu inay cibaadada u iilan tahayna qoofka iyo waa la isku miisaamay iyo damac raja laakiin markaan qofka dhimashada uu ku dhow yahay hadda cabsidu quusashay inay gaarsiisaa suuragalahoo wuxuu ku jiraa markaas quwaadkiisiiyo dhanba munhaaraha daciif weeye markaas waxaa laga rabaa rajada xaggeeda inuu badayo rabbigiis naxariistiisa inuu rajeyo marka wuxuu rajo gelinhayaa naxariista alle subxaana wa tacaala wawajahahu ila alqiblati qibladuu u jeediyaa calaa janbihi laymani dhinaciisa midigtaaha u dhiga fain tacadara hadduu cudurtoomo suurogeli weydo midigta in loo dhigaa fal aysara bidixdu u dhiga fain tacadara asana hadduu cudurtoomo faqafaahu jeegadiisu u dhiga jeegada loo dhiga wax yar baa madaxa lasoo tusinaya ha qaabilo qiblada ha u jeesta walaqanahu wuxuu u meerinhayaa qowla laa ilaaha ila allah liyasmacaha inuu maqlo marka agtiisuu ku leeyahay maahane adugu dheh afka uu geli maayo fayaquuluhaa waa uu leeyahay bilaa ilxaaxin isagoo aan lagu celcelin ku dirqin maayo waxaa suuragala markaan aad u tabar daran yahay inuu hadalkiisaas naco ayaa suuragal oo markaas inuu kelimadii yidhaahdaba uu ka fogaado walaa yaquul yuusan oran qul laa ilaaha illa allahu dheh agtiisu kuleeya waa xasuusinahaya si carabkiisa u qabso faidaa qaalaha hadduu kelimada ku dhawaaqo turika waa la dhaafaya xataa yatakalama biqayriha ilaa qayrkeeda uu ku hadlo kelimad kale ilaa uu ku hadlo ama umuuro adduunye uu dhex galo laa ilaaha illa allahu uu yidhi iyada hadal ugu dambaysay ilaa umuuro adduunye oo kale uu dhex galo wax kala dhex galo ku celin ma mar labaad ku celin maayo maxaa yeelay kelimadiiba ugu dambaysa meeshana waxaa laga rabaa inay laa ilaaha illa allahu ugu dambayso wey waxa laga raba marka ilaa uu wax kale ku hadlo asagoo kelimadama ku celin kucelceliskaa naftiisu inuu adag ku noqdaa suuragal wa an yakuuna inuu yahay baa la sunneeya wayundabu an yakuuna almulaqinu midka u laqinaya kayra muttahamin midaan la tuhmayn inuu yahay biirsin dhaxal wa cadaawatin colnim qofkan markuu laa ilaaha illah u laqino hadduu is yidhaahdo alla ilaahay ninkaan dhaxalkaagu u farabaxsanayo wax noocaas oo kale inay niyadiisu xumaato si kale wax u arko ayaa suuragal qofku meel khatar uu ku jiraa marka qof kalaa u laqinahayo uusan tuhmin oo dadka u jecel yahay oo saasoo kale ama cadaawa hadday u dhaxayso qofkii cadowga ah oo leeyahay alle ilxumadaadu kugu faraxsan yahay oo meel kale niyadiisii aadaysaa meeshuu laa ilaaha illah odhan lah faidaa maata hadduu dhinto nudiba waxaa loo sunneeyaa liarfaqi maxaarimihi dadka maxramkiisa midka ugu naxariista badan taqmiiduhu ishiisa inuu laabo ishii oo kala kacday indhihii oo kala furmay ayuu laabaha isku dhejinahaya indhaha washaddu lixyatihi garkiisa inuu xiro si aan afku u kala furminoo u kala tegin wa talyiinu mafaasilihi xibnihiisana inuu jilciyo inta kulaylku ku dambeeyo xibnuhu waa isku laablaabanahaya laakiin haddii la dhaafo oo kulaylkaasi ka tago xibin walba meesheeda ku angegaysa marka xibnihiisuu jilcina oo uu laabahaya si ay hadhowtadii u jilicsanaadaan wanascu iyaabihi dharkiisii inuu ka siibo dharkii hore uu kuu dheganaa waxaa suuragala fasaadka inuu u dedejiya dharka horeu ka bixina uma yustaru waa la asturahayaa bihawbin khafiifin mara fududoo midda culusi inay huuriso oo markaas isbedelka kusoo dedejiso ayaa loo diida wayujcalu calaa badnihi caloosha waxaa laga saarahayaa shay-un taqiilun shay culus si uusan u fuurin wayubaadaru waa loo degdegahayaa ilaa qadaai daynihi dayntiisa gudideeda ow ibraa'ihi minhu in laga beri yeelo ama in laga gudo oo qofkii lahaa inuu cafiyo iyo in laga gudo labadoodaas waa loo degdegahayaayo qofku hadduu meel wanaagsan lahaa meeshaa ma tagahayo daynkaasaa ka celina nabiga sal allahu caleyh wasalam markii nin loo keenay uu yidhi wax dayna ma lagu leeyahay yidhaahdeen diinaar miya mise laba diinaar wuxuu yidhi salluu calaa saaxibi isagu inuu ku tukado waa ka gaabsaday maxaa yeelay qofka haddiiba loo fasixi maayo booskiisii wanaagsanaayo uu lahaa inta deynkaa lagu leeyahay wa tanfiidu watanfiidi wasiyati wayubaadaru waa loo degdegahayaa ilaa tanfiidi wasiyati dardaarankiisii in la fuliyo waa loo degdegahaya asagana iyo wa tajhiizihi diyaarintiisiiyo tajhiizkaasi waxa weeye dhaqitaankii iyo waxyaalihii u baahnaayo in iyo aaskiis kaasna waa loo degdega ee guriga layska dhigan maa faidaa maata hadduu dhinto faj'atan si degdega kadis uu u dhinto oo marka laga shakiyo war ma dhintay ma suuxay ma laga shakiyo turika waa la dhaafayaa liyutayaqana ha la hubsadee mowtuhu dhimashadiis hala hubsadee xoogaa baa loo kaadinaya marka haddii dad khibrad u leh oo waxa yaqaana ay yimaadaan oo ay yidhaahdaan ninkan waa dhintayna markaas waa lagu kalsoonaanaya haddii kaloo shaki la qabana waa loo sii kaadinaya ilaa wax calaamaada la arko waqusluhu dhaqidiisa iyo watakfiinuhu kafanadiisa oo mare la geliyo iyo wasalaatu caleyhi lagu tukado iyo waxamluhu in la qaado wadafnuhu in la duugaa furuudu kifaayatin furuudu kifaayo fardu kifaayo waa wax intii qaban kartaa hadday qabato inta kale dembi aan loo haysan haddii dadkoo kale dadkoo dhani ka fariistana dadkoo dhani dembaaba marka fardu kifaayo weeye intaas qofkaa marka dhintay waxaa laga rabo waajibaadkaahi marka rabaa inuu balbalaariyo oo mid walba balsi sidii loo dhaqi lahaa iyo wixii lagu kafani lahaa iyo qaabka salaada loo tukan lahaa iyo qaabkii loo duugi lahaa iyo waxaas mid walba markeeda xoogaa inuu inuu balbalaariyo faslun fasalka ugu horeeya dhaqitaankii buu ku saabsan yahay uma yuqasalu waa la dhaqa dhaqitaankii uu markay axkaamtiisa galay fain kaana rajula faidaa kaana rajulan hadduu nin yahay fal awlaa midka u mudani biquslihi dhaqadiisa alabu aabbihii uu qaraabadii oo dhan baa soo safatay oo nin walba wuxuu leeyahay anaa dhaqa odagaa loo hormarina uma aljadu awow waa loo hormarin say ugu kala dhow yihiin uma alibnu wiilki uma alaku walaalki uma alcamu adeer uma ibnuhu wiilkiisi calaa tartiibi alcasabaat say ugu kala dhow yihiin qof walba wuxuu taagan yahay anaa dhaqa uma rijaalu laqaarib ragga kaloo aqaaribta uma alajaanib haddaan kuwaasi joogin ragga ajaanibta ah baa ku xiga uma azawjatu xaaskiisa uma anisaau lmaxaarib haweenkii maxramka u ah wain kaana mra'ata naag hadduu yahayna qasalaha nisaau laqaarib haweenka aqaaribtaha dhaqa uma alajaanib uma azawj uma rijaalu lmaxaarib haddii arintu marka ay gaarto naagtii ajnabigu weeye nin ajnabiga maahana wax kale lama arko meeshii dhaqidii waa loo booreyna ama ninkii naag ajnabiga maaha naaga ajnabiga maahana wax kale meeshii lama arko wain kaana kaafiran gaal hadduu yahay fa aqaaribuhu qaraabadiisii alkufaaru oo gaalada ahaa xaqu mudan waladiina kafaruu bacduhum wliyaau bacdan qaraabadiisiio muslim iyo gaalaba ka kooban ayaa meesha joogta marka kuwa muslimka maanta kuwa gaaladaa ka xig wayundabu kownu lqaasili aamiinan waxaa la sunneeya ninka wax dhaqahayaa inuu yahay nin la aaminay aamiin inuu yahay si loogu kalsoonaado shaqada uu soo qabtay inuu wixii laga rabay dhammeeyey oo sidii la rabay u dhaqay si loogu kalsoonaado inuu aamin yahay qofkaa loo dhiib aan ka kala tegayn waajibaadkii wayustaru lmayitu meydka waa la asturaa filqusli marka la dhaqahayo waa la asturaa walaa yaxduru mana imaanahayo meeshaa lagu dhaqahayo siwalqaasili kii dhaqahayay iyo wamciinuhu kii u kaalmayna labadoodaas baa meesha imaanahayo waxaa la diidahaya ama in cawradiisa la arko ama qofkan intuu noolaa waa ixtiraamnaa ixtiraamkiisaasna ku dhammaystaala raba wayubakharu bakhuur baa la shidahayaa min awali qusli dhaqadiisa laga bilaabo ilaa aakhirihi aakhirkiisa idiin baa la gelinahayaa mxuu ahaa foox iyo wax noocaasoo kale lagu ridahayaa waxaa la rabaa inaan wax aysan soo qurin baa la rabaa wal awlaa sida wanaagsani taxta saqfin saqaf hoostiis in lagu dhaqo weeye oo meel dedan oo aan dad kale arkayn in lagu dhaqo bannaan meeshii lagu dhaqi lahaa wa bimaa in baaridin biyo qabow oo biyahaas qabow kuwa kulul waxay uga duwan yihiin kuwa kulul waxaas kuwaan qaboobin in aan jirkii fasaadin ayay kaalmaynahay kuwa laakiin kululi inay dedejiyaan saasaa loo diiday ilaa lixaajatin xaaje maahane oo maalan waxaa jira hawada lagu jiraaba waxay tahay hawo qabow badan oo biyo qabow wax laguma dhaqi karo dadkii wax dhaqi lahaabaa ku dhibaatoonaya markaas kuwa diiran baa lagu dhaqaa wayaxrumu nadaru cawratii cawradiisa in la fiiriya waa xaaraam weeye wamasuhaa in la taabto ilaa bikhirqatin khirqa maahane maruu gacanta gashanaya oo ku xiranaya maradaasoo ugu istinjeynaya wax ku dhaqaaya cawradiisii inuu taabto looma ogo isagii oo maradaasu iska xijina wayundabu waxaa la sunneeyaa allaa yandura ilaa hayrihaa qayrkeed inuusan fiirin oo jirkiisii kalena wixii oon markaa dhaqitaanku ku khasbo intaasaa la fiirina walaa yamasuhu ma taabanahayo ilaa bikhirqatin khirqa maahan walaa yamasuhu inuusan taaban ilaa bikhirqatin marka jirkiisii kalena isagana maradaasu gacanta gashana laakiin kaasi waajib ma wayukhriju waa bixinaya maa fii badnihi calooshiisa waxa ku jiro min alfadalaati ah sida loo bixinayaana waxa weeye calooshaa tartiib looga masaxa wayastanjiihi waa u istinjaynahayaa wayuwadiuhu waa u weysayna wayanwi waana niyeysanahayaa quslahu haddii weysadaasna nabiga sal l sl gabadhiisa marka la dhaqayo waa ka yidhi ibda'naa bimayaaminha wa muwaadici lwuduu'i minha wayanwi quslahu ayuu niyeysanahayaa shaqo weeye waxaanuu qabanahayaa shaqaduna niyay u baahan tahay camal kastaaba niyo inama alacmaalu biniyaat wayaqsilu ra'sahu madaxiisii buu dhaqahayaa iyo walixyatahu garkiisii iyo wajasadahu bimaa'in biyo iyo wasidrin ee gob talaatan saddex jeer si uu jirka usii nadiifiyo yatacahadu wuxuu ka taxadarahayaa kula maratin imraaralyadi gacanta inuu mariyo calalbadni caloosha markii kastoo uu dhaqahaya calooshu gacanta ka marinahaya wixii bixi lahaa ha baxeen oo hadda dhaqitaankan ha raaceen fa in lam yanduf hadduusan intaa ku nadiifin saddexdaas zaada witran tirsi dheer ayuu tirsi isdheer buu ziyaadinahaya saddexdii jeer baa deeqi weydu nadaafad kale usii baahday mar afaraad mar shanaad baa loogu daray wayajcalu filmaaci biyaha wuxuu yeelahayaa qaliila kaafuurin kaafuur yar buu ku dara wa fil akhiirati aakadu midda ugu dambaysana ayaa ugu sii aakadsano udugaas وواجبه انتاس marka waa sunnadi وواجبه واجبkiisu واجب القسل تعميم البدن jirka inuu ku dhameystiro way bil maa'i biyo jirkiisu oo dhan biyo inuu ku dhameystiro thumma yunashafu wa la qalajinaya bi thawbin mara lagu qalajina taas waa sunn in mara lagu qalajiyo fa in kharaja minhu haduu soo baxo shay uu shay bacda alqasl daqiiq qusl daqiiq bacdigeed kafaahu waxa ku filan qusl qasl almahall booska in la dhaqo ayaa ku waajiba ayaa ku filan oo nijaasadaas laga dhaqahayaa maahane ee wax ka jabahayo qoys ka jabahayo wax ka burahayaa midna ma jiraan nijaasadaas laga dhaqaa naqitaanka marka intaas ayuu uga baxay فصل ثم يكفن ولا كفن هيا مرا لجلينه فإن كان رجلا إن هدو يهي ندب له وحل سنية ثلاث لفعي فسدح مرو كدو مكرتو بيد عضو مقصورة لنقي oo dharka cusub iyo dharkaas wuxuu leeyahay dadka noolaha loo reeb kullu waaxidatin tii kastaaba tasturu waxay asturaysaa kull albadani jirka oo dhan saddex maro oo jirka oo dhan camiimaysa marka saddexda maro iyo halka maro waxay ku kala fiican yihiin haddii saddex maro lagu duubo jirkiisa waxba laga garan maayo laakiin haddii hal maro lagu duubo jirkii suuradiisii baa wax muuqmuuqana laa qamiisa fiiha walaa cimaama qamiisi cimaamadaysan ku jirin oo sidii nabiga sallallahu alayhi wasallam loo kafan fa in zaad alayha qamiisan wa imaamatan hadu ku daran jaazi waa iska banaanta laakiin xoolaha qamiiskaas iyo cimaamadaas ee laga bixinayo waa inay dad waaweyn oo tasarruf leh xoolahoodu waa inay tahay haddii caruur iyo wax meesha ku leeyihiin saddexda waxaa lagu gaabsanahayaa saddexdaasaa lagu gaabsanaya lagu sii dari maayo lasii badin ويحرم الحرير حريرتنا وحرام اول بادونك لوما اوغولين قفكا وخي ادونكان لو اوسن غشين جيرين لو كفنين هدان دار كلا لواين وللمرأه naagtina waxa loo sunneeyaa izaarun mar hoos looga xiro wa khimaarun iyo madaxa mid loo saaro iyo qamiisun iyo walfaafatan labo ee lagu duubo saabiqatan kala gaara asturkeeda ayada aad loogu sii dadaalaa ويكره لها حرير ومزعفر زعفران مثل مريه ومعصفر marka dharkaas oo ee qurux quruxda badan loo qaadin jiray waxaas hadda markaan looma baa dhar oo nadiif ah waxa loo baahan yahay ee iska wanaagsan dharka cad baa wal waajib fi ar-rajul wal mar'ati ma yasturu al-awrata awrada waxa asturo way marka qowlkaasna waa laga raajixsan yahay waxa weeye maro oo xamiimaysa qofka qofkoo dhan mara camiimaysa ayaa laga rabaa oo muscab ibn umayr markii hal mara maahan wax kale loo waayo maradii madaxa hadii la asturaan lagu soo baxayaan lugaha hadii asturaan la asturaan madaxu soo baxayo wuxuu yiri madaxa waa asturo lugaha idkhiri wax noocaas oo kale uga daadiyay marka markii wax kale la waayo dhar la waayo idkhirkaas la saaray marka qofka hal maro kaamil yeesha ayaa laga rabaa camiimta ayaa laga rabaa ee awrada kaligeed ma waliba xoolihiisa hadii qofka laga kafanayo laba mara looga yaraynayo ويبخر الكفن كفنتي ولا بخورين هيايو waxa loo shidahay cuudi waxba loo shida wayudaru alayhi waxa lagu tuurahaya yudaru alayhi alhanud wal kafur hanudkaasina marka waa udugyaal isku dardarsan iyo kafur baa lagu riday waa udug ويجعل ويلا قضنا صوف بحنود oo xanuud uu ku jiro udugaas uu ku jiro calaa manaafidihi meelaha furfuransanka iyo iyo mawaadici sujuudi sujuuda boosaskeedii meelahaasoo ikraam ahaan uu marinayo ee udugaa loo marinayo walow tayaba hadduu udgiyo jamiica badanihi jirkiisoo dhan fa xasan waa wanaagsanta haddii laakiin aan la yeelayn mawaadicu lwuduu iyo mawaadicu sujuud iyo meelaha daldaloola iyo meelahaasa fa in maata hadduu dhinto muxriman muxrim asagoo ah xaruma diibu diib baa xaaraama iyo wal makiidu marada tolanoo sida jirku uu u samaysan yahay mara u tolanoo muxrimka aan loo ogolaynoo mamnuuca ka ahayd maradaasna gashan ma wixii markuu noolaa aan loo ogolayn sidaasaa loo daynahaya ninkii muxrimka ahay oo hasha ka dhacay oo luqunta ay ka jebisay nebiga sal allahu caleyhi wasalam madaxiisii in la daboolana waa diiday walaa tumi suuq diiban dibnaha وتقضية رأس الرجل نينك مدحيس إن لا دبوله يو وجه المرأة ناكتي وجهيدين وممنوع أو إحرام كيساس يوم القيامة لا إيمانها فإنه يأتي يوم القيامة ملبي وكيل إحرام كي كجو إما لما شذا كجو إما هيو إحرام كيس ولا يندب لما سنية أن يعد إنه دياريو لنفسه نفتي سكفرا كفرا إنه ديار صدو إلا أن يقضع إنه جويد بحلي حلال نقشيس مرأة آل حلال مديد وهو أو من أثر أهل الخير إنه كم التهي معهن أثر أهل الخير هذا النبي صلى الله عليه وسلم وكين مرأة النبي سؤال شيء ولين والنبي وأبهنا يمحو ويديسن مركز وحي ما أنا ويديسن إلا أنا كفنت إذا نقطة معهن مرأة النبي وقشة صلى الله عليه وسلم marka ahlu khayrkii kalena waa ku qiyaasay inkasta oo nabiga sallallahu alayhi wasallam wixii laga barakeysan jiray oo dharkiisa iyo timihiisa iyo ee khulafadii aan laga barakeysan oo meeshaas inuu farqi ku jiro ay muuqatay haddana waa ku qiyaasay ahlu khayrkii kalena nabiga ku qiyaasay sallallahu alayhi wasallam فصل يصلى ثم يصلى عليه والغتكنه وفرض كفايه قبيسكي وكدقدي وكسو بلاوي كفنتي صلاه ويسقط الفرض فرض وحو كدعايا بذكر واحد بذكر واحد هل نو كلغيس كدعا هل نو كلغيس دو كتكدو ددك اي سن جو هل نو كلغيس دو كتكدو وا كدعا دون النساء هوينكي كسكاي ان حضرهن هدو لا جوغو رجل هدين نبا جوغو ناغا كدعما laakiin hal nin hadduu ku tukado waa ku dhacaya inkastoo ay fiican tahay dadko dhan inay ka qayb galaan oo dad badan ay ku tukadaan haddana hal nin hadduu ku tukado waa faradki waa dhaca fain lam yuujad haddaan la helin kayruhunna kayrkood naaga maahan maanta ninba meesha ma joogo lazimahunna waa ku laazimahaya ayagaa ku tukana haddii ragba la waayo wayasqudu lfardu faradkuna waa ku dhacaya bihinna ayagiibuu ku dhaca وتندب فيها في صلاة الجنازة الجماعة جماعة السنة ضد بدن اسكو يمادان سدا سال سنية او سدا حد قبرها لو قادها كوخ يرتا ميشا توكتي كو توكنيس waxa ka fiican dadka faraha badan meesha ay joogaan in lagu tukado dawaagi horena meelaha salaadaha waa in lagu tukada lagu tukan jiray dad badan baa isku soo urur jiray beledkay ayay ahayd dadkii oo dhan baa markay arkaan isku imaanayo lagu tukanayo marka jamaacadaas badan baa fiican وتكره في المقبرة بقبورته ولا كهذا وإن لا دونت وسي صلاته كلو أيو كدغاي واولى الناس بالصلاه صلاه مدك امدني اولاهم بالقسل دقيده مدك امدن ويو من قارب قاربتيسا كمل hadii salaada qofka tujin lahaa la isku qabto nin walba inuu asagu tujiyo uu rabo waxa loo hormarinayaa dhaqitaanka midkii ugu horeeyo aabihiisa wowgiis saas إلا النساء هوانك ما هن فلا حق لهن أيه وحق ما له هوانك هو يدي سدي جوكتو أنا كنت كنا هي اللي جاي لما هي نين كلا الهرمرة نين بالهرمرة ويقدم الولي ولي waa la hormarinaya cala suldaani suldaanki xumaanta salaada kale suldaanka horeeyay laakiin meeshaan ee qofkan rabbiga subxaana wa tacaala in loo baryo iyo khushuuc iyo waxaa la rabaayo qofka dhibku aad u sii taabanayo xanuunkiisu aad u sii taabanayo kaasaa sii awleysa wal asannu kan da'da badan ayaa la hormarinayaa buu yidhi cala alafqahi wa qayri فإن استووا هذي سنان في السن دأدي رتبوا ولا كلا ترتيبنا هي كباقي الصلاة صلاة ذي كلا والدأدان هذي أي دتكو كسمين هين سيدي واجي وكلا وكلا أوران جرا أقرأ أيه ساس وكلا الله كلا هرمرين ولو أوصى هذو أسوق در دارمو أن يصلي عليه إنه كنت كذا أجنبي من أجنبي لنا قرابة الله هين هبل هي كنت كذا يري والدمال ولي ولي ولا هرمرين هي عليه كركس ويقف الإمام إمامك واستاجع عند رأس الرجل نينك مدحيس أكتيدو استاجع يو عجيزة المرأة ناكتي سنة هيدا أكتيدا وماشي أسو آدنا سيدي النبي صلى الله عليه وسلم ناكتي وكل ما تي أمشا وسكو آدي لحد المستاجع فإن اجتمع جنائز وجنازوين بدن هذا سو حاضران وإن بدن لا يسكو كانوا فالأفضل سيدا في عن إفراد كل واحد نتكستين لو كل يلوي بصلاة متبس الجار لو تكدوا سيدا وفيا ويجوز وحبنا أن يصلي إنه تكذا عليهم كركودة دفعة واحدة نسكو هالمرة ويضعهم واندتنا هي بين يديه هرتيسة بعضهم خلف بعض هكذا ساسي أكل هرهرين عيان وقبل حق إذا مد بمد المسي المسي حجن ويليه وحل حرير هي الرجل ثم الصبي ثم المرأة ناكتي سيدي أي هنجرين سلاة مركي تكنا هيان وكل ثم الأفضل فالأفضل سيدي أكل فضل بدنيهين oo afdalkaas hadee markii qubuurta lagu wada duugahayo dhowr in la iskula duugahayo waa ka yiri kii u quraan badan hormariy ولا اعتبار عبر مال بالرق أدونما يول حرية ماشان أدونما يحرنمو وحبكم هذا سنة قفك فضيلة دي سيبا الله فيرنا وذاتك ولو جاء هدو يماده واحد بعد واحد مد ومد كدن بيه ومد مد بالوكين هذا مد بالكين هذا مد بالكين هذا مد بالكين اسكو مر لما كينو قدم إلى الإمام وحى الله هرمنا على الأسبق marka kii soo horeeya imaamka agtiisa la dhigahay mid kale la keeno waa la sii dhiga walow mafduulan baha aado mid laga fadli bad aw sabiyan baha ahaato oo la qaad qaadi maayo marka ugu horeyso haday gidi wada yimaadaan baa la kala tartiibinhayaa ma ahani haddii mid la dhigay oo mid kale la keeno kii meesha inta laga qaado lasii durjino ilaa almar'ata ma ahani oo fatuakharu waa la dib dhigahayaa lidakari lmutaakhir lidakari ninkii almutaakhiri uu dib dhacay majii'uhu imaatinkiisu marka markii saas janaaistii loo dhigo salaadiiba marka la gelayo uma yanwi imaamkii waa niyeysanahayaa iyo ninkii tukanahayeyba wayajibu waxaana waajibahaya atacarudu inuu u banbaxo lilfardiyati faradnimo salaada uu tukanayo farad inay tahay inuu niyeysto duuna fardilkifaayati salaadu inay fardu kifaaya tahay lagama rabo laakiin farad baa laga rabo inuu kifaayo ku daraa u shardi ma walow sallaa hadduu tukado calaa qaa'ibin mid maqan khalfa man yusallii mid tukanahaya gadaalkiisa calaa xaadirin saxa waa ansaxa ninna wuxuu niyeystay nin maqan ninna wuxuu niyeystay imaamkuna ninkan jooguu ku tukanahayaa marka salaadahaas oo nidaamkooduna isla mid yahay sidii hore aan kusoo marnay ee ayaguna iskooda kala duwan duhur iyo casir oo kala kala ah waa ansaxa marka waa sidii waa kaluna ويكبر أربعا أفر بو تكبير سنة هيا رافعا يديه أسوء قعمه سكرو قادة هيا الله أكبر مر والبا قعمه كرو قادة ويضع يمناه مدكتي سوادتين هيا على يسراه بدحديس بين كل تكبيرتين لبدي التكبيرات ولبدي التكبيرات بدحدة وحبوكو آخرنا هيا انت هاس قعمه كرو هين فإن كبر خمسا شان هدو تكبير سدو ولو عمدا بهاته لم تبدل مبريس وتكبير تاسوحو اعتباري ذكر إن إسكتايو صلاة حلي ميسوير لكن لا يتابعه المأموم في الخامسة تمد شان راعي مايو بل ينتظره وسجهيا ليسلم معه وميشاس marka fuqahada qaybta ku adkaysatay afarta oo inay tahay wixii ziyaadaha ziyaada iska yihiin meeshaas uu ka qabsaday marka hada saxaabadan qaarkood waa kuwa shan shan iyo meelaha qaarkood la yimid ويقرأ الفاتحة فاتحة ذي أخريا بعد الأولى مد هوريك بعد فاتحة ذي أخرنا marka dee sida oo iskugu xigto qaabkaas ay u samaysan tahay nisaa-ina waxbuu kasoo qaadi jiray shaafici baase inta badan warin jiray wayundabu tacawudu acuudu bileysi baa la sunneeyaa iyo wata'miinu aamiinsi duuna alistiftaaxi marka aamiinta de imaamku wax la jahri maayee nin walba midiisii uu aamiin uu leeyahy laakiin istiftaax iyo suurad kuma jiraan bul ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وكسلنا بعد ثانية مدى لباتك بعد ثم يدعو للمؤمنين أي أدعينا ثم يدعو للميت ميتك يدعينا بعد الثالثة مدى السدحات كبعد فيقول وحليه marka ducadaas qaarkoodna koleyba waxay kusoo arooreen uu keeni doono saxiixu muslim qaar sunan abu daawuud qaar imaam shaafici baa kitaabkiisa ku sheegay oo meeshaasu ka soo qaada فيقول اللهم هذا عبدك أدونكاغي ويه متكاني وابن عبدك أدونكاغي ابن ويلكيسي ويه خرج وابحي من روح الدنيا الدنيا راحتي وسعتها واسع نمديدي والحال محبوبه كوي أساق وجعلايا وأحبه كوي أساق جعلابا فيها يكجرا وحو جعلايا وحو أساق جعلابا الدنيا أيو كجرو كسوتك إلى ظلمة القبر قبر مقدلي سيبو صبحي يوما هو لاقيه وحو كلا كل مدونه كان وحو يشهد كي عديه قره لا اله الا انت adiga maana cid kale cibaada leh inaysan jirin waxda ka kaliga xaalata ila shariika la marka dad qofka saal leeyahay ana diya waa qof muslim haayo lagu ogaa inuu sidaas qirsan yahay wa anna muhammadan abduka wa rasuluka mar baad muslim ahaa intaas waa qirsan yahay wixii hoos ugu jiray cid kama warqabto inuu qirsan yahay laga soo qaada wa anta aclamu bihi adaa nooga ogaal badan minna annaga اللهم انه نزل بك ادو كوغو سو دغي وانت خير منزول به كي لوغو دغي كيغو خير بدن بات واصبح واهاده فقيرا مد وباهن الى رحمتك نحريستا وانت غني ادنا وا كديقتونتا عن عبادتي عذابي عذابكيس وقد جئناك انغنا وا كو نمد راغبين اليك انغو wax ka doonayno shufaa lahu asiga u ergeynahay ayaan anaguna ku nimid annagoo kaa doonayno wax oo adiga wax kaa doonayno ee ergo ugu socona ninkaas oo salaadaas oo janaasadu waxa weeye ninkaas rabbiga subxaana wa tacaala qofka dhintaa loo barya اللهم إن كان محسنا هدو من إحسان فلا أها فزيد كرن في إحسانه إحسان كسو كرن وإن كان مسيانا دوح من في الجنين فتجاوز عنه تجاوز عنه كرعف ولقيه لكلمي برحمتك أن حريست هذا درتين رضاك هذا النقش دي وقيه كحفت فتنة القبر قبر في النديسي وسؤاشا إنه كفد نوبه يو عذابه وعذاب كسب سؤاشه وكجوابي وايو أي فتنة القبر وافسح له أفق واسعي في قبره قبر جيس وجاء في كداره الأرض دولك عن جنبه لبدي سردنا إلا دولك وإسدوننا ولقيه لكلمي برحمتك نحريست درت الأمن إنه نبت قاله من عذابك عذابك حتى تبعثه إلى أتسوب حسين آمنا حاله آمن نبت قبه إلى جنتك يا أرحم الراحمين ساس ugu ducaynaya buu marka ducadaas shaafici baa kulley baa uun aahaar ka soo arooriyay waxasuna waxaa la sunneeyaa an yuqadima inuu hormariyo calayhi korkiisa ducadaas allaahuma qfir lixayina alla u dhaaf wa mayitina midkayaga dhintay wa shaahidina midkayaga xaadirka wa qaa'imina midkayaga maqan wa saqiirina midkayaga yar wa kabiirina midkayaga weyn wa dakarina midkayaga lab iyo unsaana midkayaga dhintay اللهم من حييته متك آد نوليسو منا نغمدا فحيه على الإسلام إسلام كن نوله ومن توفيته متك أفستو منا نغمدنا فتوفوا على الإيمان إيمان كأفس marka duco oo meedkiina loo duceynayo dadkoo dhanna kala gaarta ducadaasuu duceyna اللهم اجعله ويقول في الطفل في الصلاة على الطفل عرور يرمركو كنت كان هيو مع هذا الثاني دعاء أنا لبعض وحكو درهيا اللهم اجعله الله وقدك فردا وقدك لابوي فرد كو عوي قفك ميالك هاقو هرمرو وحي أو بانتا كوسي دي ديارنا وسلفا مد أسي هرمرة يو ذكرا كيد يو عدة تنوانو يو اعتبارا وحكو قاد الشو يو شفيعا مدو شفيعا الله وقدك والد كيسي وثقيل به كعسله موازينهما ميزان مدو دانا الله كعسله وأفرق كشب الصبر صبرنا على قلوبهما قلوبتهم الله كشب الله ويقول في الرابعة بعد الرابعة وحلي اللهم لا تحرمنا أجره أجر كيسه نجوه جن ولا تفتنا بعده كذلك سنها نفضنين واغفر لنا نردف وله أسقنا نردف ثم يسلم تسليمتين مركز السلام سنة ماشاس مركا إيه وحمو قنيسة دعاء إيه takbiiro isku dhadhow oo la takbiirsanahayo oo kelimo iyo labo waxaa ka fiican in rabbiga subxaana watacaala qalbiga loo jeediyo loo duceeyo oo ducadaas la badiyo salaadan janaazadu waxa weye waa duco iyo ergo alle subxaana watacaala loo ergeynayo qofkaas rabbiga subxaana watacaala looga shafaaca dalba wallahu subxaanahu watacaala aclam العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وحلو دح جري جنازتي بلو دح جري صلاة جنازة وواجباتها سبعة واجبات كيدو تضبوي النية النية ورؤوس الشيوخ الفرمنما إلا النية استلقى معرمين والقيام استاقوي أيضا فضل لقمات كذا ركوع سجود نمالي وأربع تكبيرات أفر تكبيرات والفاتحة فاتحة دي والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نبي قال لقصة اليوم وأدنى الدعاء للميت ميت كي دعاء انت أغيره دعادي أغير وحن إلو دعي وهو اللهم اغفر لهذا الميت الله أدن بداف انتاس حتى قلع كتهي إنك سو دعادو إنك بدن تهي للربا وصلاة دورنا أي تهي شفاعة ربي سبحانه وتعالى قف كان لوغا دلبها يو هدنا وحوي انت أغير والتسليمة الأولى سلامته هوري وي انتاس هو أركانتيدي وشرطها شرط صلاة الجنازة كغيرها صلاة كلا لم تهو ظهارة إيو وحي باهين ويزيد وحو ديراد ليهي تقديم القسل دقيتانك إن الله هرمرين oo dhaqitaanka laguma tukan jirin dadka ee asagoo aan wali la dhaqin marka dhaqitaanka in la hormariyo wa alla yataqaddama ala aljanazati janazada wa inuu san ka hormarin oo nabiga sallallahu alayhi wasallam markuu tujinayo janazadu xagga qiblada ka xijigi ka xigi jirtay marka wa inuu san qiblada horteeda ka marin qiblada xaggeeda uusan ka marin wa tukrahu qabla alkafani kafanta horteedna waa la kahdaa oo in lagu tukado hadda markaas meydkii aa dhibaata waa u joogtaa isagii oo qaawan in lagu tukado marka
sida hadda hadalkaas oogaya waxa weeye qubays dhaqitaankana waa shardi salaada kafantuna shardi maaha laakiin subki xoogaa intuu fiirsho wuxuu yidhi masaladaasi daliil bay u baahan tahay kafantuna shardi maaha qubaysku ee dhaqiduna waa shardi waa shay daliil u baahan wax oo layska oran kara maaha fa in maata hadduu dhinto fii bi'rin ceel ku dhinto aw hadmin dumid oo waxbaa ku dumay watacadara uu suurogeli waayo ikhraajuhu in lasoo bixiyo waqusulhu la dhaqaa lam yusalla caleyhi lagu tukan mahayuu leeyahayo salaada dhaqitaan baa ka horreeyay dhaqitaankiina waa la kari waayey marka salaadii waxbaa ka maqan wuxuu ku dhisan yahay inay shardi tahay in dhaqitaanku horreeyo dhaqitaanka horreyntiisana wuxuu u daliishaday sidii caadiga u ahaan jirtay amwaadda loo dhaq- ee loogu tukan jiray waman sabaqahu limaamu imaamku midkii ee, uu ka hormaro bibacdi takbiiraati takbiiraha qaarkood axrama waa xarmanahay waqara waa akhrina ninkan imaamkii oo ama mar ama laba jeer takbiirsaday ayuu soo gaaray masbuuq buu noqday salaada waa xarmanaya waa gela allahu akbar waqara waa akhrina faatixadii buu akhrina waraacaa fi dikri dikriga uu akrinaayo wuxuu ilaalinayaa tartiiba nafsii naftiisa tartiibtiiso asaga say wax iskugu xigxigeen buu u wadana say iskugu xigxigeen ayuu u wadana faidaa sallama alimaamu imaamku hadduu salaamaystana kabara waa takbiirsadaa maa baqiya wixii u haray ayuu takbiirsana wayati waana la imaanaya bidikrihi dikrigiisii ayuu la imaanahaya tartiibtiisii wuu iskaga soconaya intii u hartuu dhammaystirana takbiirihii iyo adkaartoodii uma yusalimu waa salaamaysana marka sidii masbuuqu ahaan jiray oo kale wuxuu u dhimanaa sidiibuu u dhammaystirana wayundabu waxaa la sunneeyaa allaa turfaca aljanaasatu inaan la qaadin xataa yutima almasbuuqu masbuuqu ilaa uu ka dhammaystiro salaatahu salaadiis oo ninka masbuuqaha salaadiisa hadii janaasada weligeedba markii salaada la dhameeya la qaadi jiray marka masbuuqaas ilaa uu ka dhammaysto falow kabara alimaamu imaamku hadduu takbiirsado caqiba takbiiratihi luulaa takbiirtiisa hore ciribteeda kabara macahu waa laka- la takbiirsana oo markii allahu akbar uu yiri oo faatixaba uusan akrin baa imaamkii allahu akbar yiri waa la takbiirsanahayaa waxasalataa labadii takbiiroodna waa usoo xasileen tiisii horena waa midii uu salaada ku galay midii labaadoo imaamka uu ku raacay labada takbiirood waa u joogaan wasaqada canhu lqiraa'atu qiradiina waa ay ka dhacaysaayo sidii salaadii faradka ayadoo kale maktuubadii oo kale ayay xisaabsan tahayoo de wixii liiraa waa uga duwan tahay waxaasay uga duunaanaysa marka qiradiina eh, waa ka dhacaysaa imaamku ku dayanayo inamaa jucila alimaamu liyutama bih walow kabara hadduu takbiirsado imaamkii wahuwa fi lfaatixati asagoo faatixada ku dhex jira qadacahaa waa goynhayaayo wataabaca waa raacaya imaamku la soconaya takbiirkiisa walow kabara alimaamu imaamku hadduu takbiirsado takbiiratan takbiir oo falam yukabirha uusan la takbiirsan alma'muumu ma'muumkii xataa kabara ilaa uu takbiirsada alimaamu imaamkii bacdaha gadaalkeed badalat salaatu salaadiisaa buraysa oo takbiirahaani ragcaadkii salaadoo kale ay la mid yihiin oo ninkii ragcad dhan oo kaamila ka haray oo kale soo baxaya marka imaamka inuu raacaa la rabaa takbiirahaas ku raaco ee inuu iska aamuso faatixada iska wato ilaa imaamku takbiir kale la yimaado taas waa u dhibaysaa waman sallaa ninkii tukaday yundabu lahu waxaa loo sunneeya anlaa yuciida inuusan soo celin oo salaada janaasada iyada waxyaalaha lasoo celceliyo had walba qof qofku ku laabto ma ahe mar buu ku tukanahaya waa iska socona waman faatathu ninkii ay ka tagtayna sallaa cala alqabri qabriguu ku tukadaa in kaana hadduu yahay yowma mowtihi maantii qofkaani dhintay baaliqan mid qaangaarahoo caaqilan waxgarana oo meeshaas wuxuu u daliishanayaa nebiga sal allahu caleyh wasalam naagtii oo ee masjidka xaaqi jirto maxaa laygu soo sheegi waayo oo nebiga sal allahu caleyh wasalam qabrigii tagay oo ku tukay cabdullahi ibnu cabbaas baa ii sheegay waa kii shacbi oran jiray nebigu inuu ku tukaday qabri qabuuraha gaar uga go-an inuu ku tukay wailaa hadduusan maantaas baaliq ahayn oo caaqil ahayn falaa ku tukan maayo waxay noqonaysaa inuu qabri kasto adduunka lasoo marayba tago oo ku tukay Ma- taasna lama yeelinu wayajuusu cala alqaa'ibi cani lbaladi beledka mid ka maqan inuu ku tukadaa bannaan wain qarubat masaafatuhu masaafadiisuba ha dhowaato marka hadde salaadii najaashi nebigu uu ku tukaday ayaa dadka eh, culummada qaarba meel ku dhufteen oo qaar waxay yidhaahdeen ninkaas wuxuu joogay meel in lagu tukanhayo aan la xaqiiqsanayn muslimna waa ahaa marka sidaa darteed ayaa loogu tukay oo waxa laga cabsanaya wax ku tukanayaan la qaar saatan oo kale caam ka dhigeen oo waxay yiraahdeen ee qofkii meel ku dhintayba waa ku tukan kara hadda laakiin xogaa yar oo dhib hoo jiro waxa weeye ee asagoo ikhtilaafkaasi ba iska jiro nin baa istaagahayo wuxuu leeyahay qof qaa'ib aan ku tukanayna qofkii qaa'ibkaa cidi ma taqaan marka wax lagu tukanahayo wax kale cid taqaanaa ma jirto wax mucayan oo lagu tukanayo walaa yajuusu calaa qaa'ibin fi lbaladi beledka dhexdiisa mid ku maqan inuu ku tukadaa ma banaano kaas isaga dadka oo beledka dhexdiisa janaazadooda waa la keeni jiro intii markaas xaadirtaa ku tukan jirtay laguma tukan dad beledka dhexdiisa jooga ayuu laga maqan walow wujida haddii la helo bacdu man tuyuqina midkii la yaqiiniyey qaarkood mowtuhu dhimashadiisi qaarkiis haddii la helo xibin ka mida qof oo dhimashadiisa la yaqiiniyey qusila waa la dhaqaayo wa kufina waa la kafanaayo wasulliya caleyhi waa lagu tukan waxaan u malaynayaa ee aharka ay u qabsadeen ay yidhaahdeen nin saxaabadii ka mid a ayaa xibin ka mid a ee gacantiisii la arko shimbir uu wado oo faraatigiisii baa lagu gartay oo markaasaa la dhaqo lagu tukay inuu ma garanahay inuu si sanadkiisa ah marka wuxuu leeyahy xibin haddii la helo waa la kafanaya waa lagu tukana qofkuna inuu dhintay waa la ogyahay xibin ka mid ahaa meel laga helo oo loo gartay ويحرم قسل الشهيد شهيد كي قسل الشهيد إن لو لدقه أيا حرام والصلاة عليه إن لو تكده ومركز هذا الشهيد ك من لو تكنا من لو تكنا مع علماء خلاف بكل حجر آثار سو عرورتي أيا قارب سو قاتي لكن هذا إن لو تكنين والنبي صلى الله عليه وسلم وكتجي سلاسو مركا ماشاء كل برهاجح أنا وأقوله دهي ماشاء سو مركا قاتي وحول لو ما تكن كره لما أنا دقه يديك سلاجا دقمه shahiidkaas marka waxaa layahay shahiidku waxaa weeye saddex qaybood oo shahiid dunya walaaakhira wa shahiid dunya wa shahiid alaakhira saddex qaybood bay sheegaan shahiid dunya walaakhira waxa weeye waa nin dagaal gaalana ku dhintay ikhlaasna laha marka adduunkiina shahiid weeyo la dhaqi maayo waa lagu tukan maayo sidiisaa lagu duwaya dhiiggiisaa lagu duwa aakhirana ikhlaaskiisaasuu shahiid ku yihi midna waxa weye shahiidun fi dunya adduunyadu shahiid ku yahay oo dagaalkii gaaladu ku dhintay laakiin niyadda uu ka xumaayo xoolo iyo waxbuu doonahayay ama istustus aakhiro marka waxba uma yaalan adduunkii salaadiina dhaaftay oo lagu tukan maayo qalbiga lagama warqabo la dhaqi mahaye waa sidiisaa lagu duugay shahiid fi dunya bay yidhahay shahiid fi laakhira naagtii oo ku dhimatay ilmihii iyo ayadii isku dhimatay iyo ninkii oo caloolbaxa u dhintay iyo kii wax kusoo dumeen iyo adigu waa ka shuhado badan oo aakhiro shahiidka la mida oo ajarkiisoo kale leh nebiga sala allahu caleyhi wasalam waa ka sheegay kuwaasna waxaa la yahay shahiidul aakhira adduunyada laakiin sida dadka kale loo dhaqahayo oo la yeelahayaa la yeelahayaa ee wax gaaraho loo loo fiirinayaa ma jiro marka shahiidkii buu bayaaninaya wuxuu yidhi wahuwa man maata ninkii ku dhintay weeye fii macrakati lkufaari gaalada dagaalkeedii bisababi qitaalihim dagaalkooda dartiis macrakatulkufaar buu ku dhintay dagaalkii dartiisuna ku dhintay nin faja wax iskaga yimaadeen maahna isagoo meel marahaya ayagiibaa wax ku dhiftay qalabkiisiibaa kusoo noqday daabadiibuu ka dhacay adiga dagaalkaasuu ku jiray sababtiis ayuu ninkaas u dhintay intuu dagaalka ku jiray ayuu dagaalkaas u ku dhintay fatunzacu canhu waxaa laga siibahayaa hiyaabu xarbi xarbadii dharkeedii baa laga siibahay wixii cabuurkii iyo koofida birkaa iyo waxyaalahaasoo xarbiga kaliya u dhigan kuwaasaa laga bixina walafdalu sida fadliga badani an yudfana in la duugo weeye bibaqiyati hiyaabihi dharkiisii soo haro almuladakati bidami dhiiggu uu marsanaa midda dhiiggu marsan yahay in middaa lagu duuyo shahaadadiisu saasaa u fadli badan buu yidhi welilweliyi weligiisiina wuxuu leeyahy qaraabadiisii nascaha inuu siibo wa takfiinuhu asagu uu kafano mara kala keenoo geliyana waa leey oo xamza waxaa la yidhaahdaa safiya waxay soo dhiibtay laba maro oo ay leedahay labada maraha lagu kafano marka midna asagaa lagu kafano midna ninka wasiqdu dhiciski dhicisku hadda waxa weye waa intii qofku lix bilood iyo ma uusan gaarin ilmahaasi lix bilood ka yar bay ku dhasheen siqdi intaasuu ku noqonahayaa lix bilood wixii ka yar ku dhasha kaasa wuxuu noqonahayaa siqd bilihiisii ma dhammaystirmin marka siqdigii inba kaa hadduu booyo aw ikhtalaja isjijiido fa xukmuhu xukmu lkabiiri nin weynoo kaloo la midi macnaha hadiiba in ruux la geliyey laga garto oo calaamo ruuxba laga garto dadka waaweyn buu la midi wailaa haddaan calaamo ruux laga garan fain balaqa arbacata ashhurin afar bilood hadduu gaaray qusila waa la dhaqahaya walam yusalla caleyh oo meeshaasna marka wuxuu leeyahay suuro aadami buu yeeshay laakiin afar bilood afar afar bilood buu gaaray marka inkastoo aan xayaat xayaatana kama muuqan wailaa oo hadduusan afartaa biloodna gaarin wax aadaminimana waa loo malaynahayaa oo laakiin suuradiina ma ma waadix ma aha oo ma gaarin waktigiisii muxuu ahaa ruuxna ma gaarin wajaba dafnuhu faqad buu yiri in la duugaa waajib kolleyba tafsiilka uu keenay xadiidka waxaa ku jira siqdiga in lagu tukanaa wayubaadaru walyubaadar ha loo degdego bidafni duugidii bacda salaati salaada ka bacd horey ha laga duugoyaan meesha lagu haysan walaa yuntadaru lamana sugto ilaa liwaliyin weli maahane in qaruba hadduu dhowaado oo qabriga la gelinahayo qaraabadii ugu dhoweyd ayagaa la rabay inay qabriga geliyaan marka hadday meelaha ka dhow yihiin waa la sugayaa intaas walam yuqsha aan laga cabsan taqayurulmayiti meydku inuu isbedelana aan laga cabsanayn haddii isbedel laga cabsanaayana cidba la sugi maayo horaa laga duuga والأفضل سيدا فضلك بدن أن يحمل الجنازة جنازة إنه حنبارو وتارة أربعة أفر من قوائمها أفر تتير هدي نعشكو أفر تير لي أفر من كلا قبطان وتارة خمسة شن أي قادان والخامس كان شنادنا يكون وحمانا بين العمودين لبدا تير لحدود المقدمين أهرين marka aduu siday ku sahlan tahay weeye haddii uu fudud yahay oo laba meelood la qabsanayo nin labada garab ka kala ridanayo midka kalena ka kala ridanayo waa waa socon karta sidii markaas uu ku sahlan yahay wax lagu qaadi karo sidaas ayaa loo qaada wayundabu lisraacu dedejin baa la sunneeyaa fowqa alcaadati fowqa mashi alcaadati socodka caadiga ka sarre socodka caadiga wax ka sarreeya oo dedejin ayaa la raba oo xadiidkii nebiga sal allahu caleyh wasalam uu yidhi la dadaalo oo haddii saalixada ay tahay waxay leedahay qadimuuni qadimuuni xadiidkaasa wuxuu tusinayaa inaan lala kutubi maaye waa la dedejina duuna alkhababi degdeg badan ka soka oo degdeg badan haddii ay noqoto inuu meyd ku dhaca iyo inuu wax dhibaata ka imaan karta marka degdeg fara badan ma aha laakiin socodka caadigaa ka koro in lam yadura almeyita meydka hadduusan dhibin surcadaasi aysan dhibin wain khiifa haddii laga cabsado infijaaruhu inuu dilaaco ziida waa la ziyaadinaya calaal israaci degdegiibaa wax lagu sii darahayaa hayntaan meesha lagu hayo inuu dilaaca laga baqahayaa marka waa lasii dedejina wayundabu lirijaali raggii waxaa loo sunneeyaa itibaacuhaa inay raacaan ila dafni duugid inta laga gaaro duugiddii meeshii lagu duugi lahaa inay u raacaan ilaa salaada beledka lagu soo tukanaya waa la sii wadahaya marka inay raacaan biqurbihaa meel u dhow bixayu meel yunsabu ilayha loo nisbayna marka qurbigaasina intaasoo mitir kuma xadaysine dadkaan aleele janaasaday la socdaan in la yidhaahdo intaasay usoo jirsanahayeen oo kii u dhow agteeda socda iyo kii xoogaa ka durugsan iyo mar haddiiba loo nisbaynayo dadkani janaasaday la socdaan marka janaasadii bay la socdaan laakiin qofkii meel fog iska marahaya kaasi asagu janaasadii lama socdo wayukrahu itibaacuhaa itibaacuhaa in lala raaco ayaa la kahdaa binaari naar dab in lala raaco iyo walbukuuri bukuur lala raaco fil majmarati ku jira majmaradu waa idiinka dabqaadka yarkaahoo lagu rido bukuur ku jira marka in dabkaas lala raaca waa ka mamnuuc wakadaa cinda dafni marka la duugahay agteeda isagana dabka iyo bukuurka in la keeno kaas isagana waa ka mamnuuc waa kuwa diidi jiray dabyaana la raaca laakiin haddii habeennimo in la duugo loo baahdo oo finuus laga maarmi waayo markaa daruura keentay finuustaas waa la qaadana faslun uma yudfanu waa la duuga salaadii xambaaridii meesha uga soo baxay marka waa la duugahayaa wa filmaqbarati qabuurta in lagu duugo afdalu fadli badano hadii waqtigii nabiga sal allahu caleh wasalam maqbaradaas baqiic baa lagu duugi jiray meeshaasaa dadku ziyaaranahayaanoo u ducaynahayaanoo walaa yudfanu meyitun meyd lama duugo calaa meyitin meyd korkiis ilaa an yablaa inuu baabacay maahane alawalu kii hore kulluhu dhammaantiis kii hore inuu baabacay maahane marka kan hore baabi'oysuna wuxuu u baahan yahay dadka ahlu khibrada muddo hebel buu duug- la duugay muddadaas waa baabi'i karaa dadkii khibrad u lahaa waxaas sheega laakiin asagiioo weli lafihiisii is haystaan oo meeshii aan bololin in eh, mid kale lagu duugo lama ogola walaa meytaani laba meydna fii qabrin lagu duugi maayo waaxidin ilaa lidaruuratin daruura maahan ka karati lqatli dilkiibaa batay oo dad badan baa la laayo hal hal in loo kala duugaa suuragal maahan iyo wal fanaa'i fanahaasina waxa weye xanuun baa ku dhacay oo dadkii shafaayo dhammayna wayujcalu baynahumaa dhexdooda waxaa la yeelaa xaa'ilun wax kale dhex joogsado min turaabin ciid ah oo nebiga sal allahu caleyh wasalam dee qatladii uxud ee, markii in la kala duugduuga ay suuragelin u weyday ee, laba iyo saddex iyo afar iyo had walba intii ka- la heli karaa qabri la gelina marka xaaj- xaa'il baxoogaa ciida iyo waxbaa loo kala dhex marinaya buu wa bayna almar'ati waarajuli aakil nin iyo naag haddii meel lagu wada duugayo in xaa'ilka loo dhe- loo loo yeelaa waa sii adag tahay buu siyamaa fi lajnabiyeyn alajnabiyeyn labada ajnabiga kumaba sii jiraan masal maleba labada ajnabiga oo hadday nin iyo naag ajnabiga kale yihiin xijaab baa loo kala dhex yeela haddii tabar loo waayo in midba meel lagu duugo walow maata hadduu dhinto fii safiinati marka haddee ee, daruurada isku meelka loogu duugahay amwaaddii baa badatay iyo dhul baaba la waayo lagu duugana waa imaan karta dhul lagu kala duugduugaa la waayo walow maata hadduu dhinto fii safiinatin doon hadduu ku dhinto walam yumkin uusan suuro geli karin dafnuhu in la duugo filbari bannaanka lagu duugo oo waxay ku dhex jirtaa badda dhexdeeda oo mool oo bannaan in lala tagaa suuragal ma jucila waxaa la yeelaa bayna lowxayni laba loox dhexdood ayaa lagu xirahayaa wa ulqiya filbaxri baddaa lagu tuura oo markaas waxaa laga fakerahayaa bal in eh, xeebta uu tago ama muslimiin helaanoo duuga ama haddii